annagaa idiin yeedhnay waxaanu idinku yeedhnay waxa weeye sharikadda dahabshiil ee waddaniga waxay noo cabashay noo soo gudbiyeen ku saabsan saxaafadda indhoweyd ku jirtay layanka booliiska oo laga iibiyey dahabshiil markii cabashadii looga soo gudbiyey waxaanu u yeedhnay wixii waraaqay documentski dahabshiil waa noo keeneen annagii guddida waa isla eegnay waxaa caddaatay in si sharciya looga iibiyey looga iibiyey sharikadda dahabshiil dhul cabirkii dhulka laynka booliiska oo lagu dhisay laga siiyey sagaal boqol iyo todoba iyo labaatan kun oo dollar inay waxay noo kala noo keeneen inay sharikadda barako oo dhismaha jeelka burco layidhi waxaad siisaan shan boqol iyo todobiyo toddobaatan doolar saddex boqol iyo kontonna dadkii deganaa in lagu laga rabo lana markii documentskii aanu eegnay waxaa noo soo baxday in dahabshii jeelka barako qoladii dhis sharikadda ay ku wareejiyeen shan boqol iyo toddobiyo toddobaatan doolar waraaqihii caddeynaya nasiibadiina way keeneen waxay kaloo keeneen inay saddex boqol iyo konton kun oo doolar oo lagu yidhaaha lagu rabanaa dadkii qaatay iyo saxiixyadoodiina way way keeneen marka waxaanu idinku yeelay weliba iyagu ay sheeganayaan lacag dheeraadi inay ka raacday marka waxaan waxaan doonaynaa inaan golaha sajidoonka iyo guddigiiba inaan lasu eegnay arrinkaas dahabshilla si sifo sharciya wixiisi ay ku dhamaadeen kuwa cabashadeedii halkay ku dhamaatay halkay ku dhamaka waxa weeye waxay la socotaa leynka booliiska marka shan boqol iyo toddobiyo todobaatan baa dahabshiil lagu heshiiyey inuu siiyo wayna siiyeen waraaqdii ayay dahabshiil ay u caddeeyeenna waa taa inay qaateen shan boqol iyo toddobaatan iyo toddoba kun annagu cabashadoodii intaasaa na soo gaadhay waxaanu idinku yeelay inaanu saxiitaan samayno arrintii dahabshiil sidaasay kusoo afooday waa dhammaatay